waxaa maanta aas qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa allaha u naxariistay cumar cartiqaalib ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo shalay ku geeriyooday hargeysa oo uu muddo ku xanuunsanaa cumar cabdiqaalib ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay xukuumaddii hore ee soomaaliya isagoo soo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda horaantii toddobaatamiyadii oo ay soomaaliya ku biirtay ururkii jaamacadda carabta waxaa loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maalmihii u dambeeyey ee xukuumaddii maxamed siyaad barre warbixintan waxaa aaskiisa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakulle aaska qaran ee maanta loogu sameeyey magaalada hargeysa allaha u naxariistay marxuum cumar carti qaalib ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi guddoomiyaasha xisbiyada mucaaridka ah ee u cidiya waddani guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan iyo dadweyne aad u tiro badan kuwaasi oo dhammaantoodba marxuumka u duceeyey madaxweyne biixi ayaa hadlay taariikhda allah u naxariistee marxuum cumar carti qaalib isaga oo ku tilmaamay haliyey mudnaa in lagu daydo oo dadka soomaalida ah dowladnimadooda door weyn ku lahaa islamarkaana taariikh weyn ku leh dhulka soomaalida
af soomaali ku hadlaama uu garanaya dad badan oo waxbaray ayaa dalkan wax badan ka tara oo madax ku yeeshay markii uu ahaa assistant d c kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii february markii doorashada la helay ee la gelahayay shirkii la geli doono isku dalkana wuxuu ahaa aqoonyahankii ku tariyey waar dib ha loo dhigo raacsanaa ee labada xisbi u kala dab qaaday markii mooske loo magacaabay ee usirkaanka hoose ee xogayaa ka ahaa safaaradii mooske ee uu qayba ka ahaa safiirkana wuxuu ahaa dadkii diyaariya daraafkai cabdirashiid udooye ciidamada ayna siiyaan kolkii dambena wuxuu yidhi abdisame oo in badan safiiru ka ahaa safiirkii abdisame in badan ku raagay oo ahayd markaa colaada ugu weyn halkii dhex taallay soomaaliya iyo soomaali oo dhan waxaa soolku ahdo oo dhan iyo etoobiya cumar carso wuxuu ahaa ninkii jabiyey bartakoolkii xabashada boqortooyadooda ee marka gaal iyo islaam iyo carabba ay u tagaan boqor xaylasalaase ay madaxoos u dhug jiray ninkii yidhi uu ahaa diintayda ana ogolay ee bartakoolkii xaylasalaase ee afartanka sano socdo jabiyey markii uu safaaradda ka yimida laba goor buu tartan galo wuxuu ahaa ninkii sameeyey xisbigii ulax afar iyo lixdankii kolkii dambena wuxuu ahaa ninkii doorashada kusoo baxay sagaal iyo lixdankii sagaal iyo lixdankii cumar carta wuxuu ahaa dowladdii kacaanka ee dalka ku qashatay xoogga ee militarigu raggii uu ka maarmi waayey ee markaa ahaa aqooyahankii labeentii soomaaliya oo dhan oo kow ku ahaa isagu cumar carte xusuustiisa waxaa ugu weyn kacaankii siyaad barre dalka ninkii ku hanuuniye caalamka oo dhan ee ogoleysiyey u ahaa bari iyo galbeedba shirkii afar iyo toddobaatankii ee afrikada lagu qabtuu guddoomiye ku noqday siyaad barre ninkii keenay uu ahaa ee hogaamiya ka ahaa ninkii jaamacadda carabta ogoleysiyey uu ahaa inay soomaali ka mid noqoto madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si gaara u soo qaatay hadalkii ra-iisul wasaaraha soomaaliya markii uu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii allaha u naxariistay marxuum cumar cabdi qaalib uu ka baahiyey warbaahinta cumar markii ciidamadiisa jabhaaduhu ay dalka soo galeen uu teliyey si xasuuqu u yaraado dhibashadu u yaraato si ciidamada dalka soo qasadgaashana wuxuu yihi ciidamada jabhaadaha ee soo galay somaliland s n fubkaa loo dhiibo s s d f na loo dhiibo gobolkaa ladhahay puntland inta kale u s b cadurubka loo dhiibo oo hubka shicku gacanta ku hayaa lagu wareejiyey jabhadaha iyagaa in laga xaalin doonayo markaa iyaga soo wuxuu daydaayay inay dhibasho laba kun oo hubaysan oo koonfura ayaa intuu janankii nolosha caarraymid burcalaga kaxeeyo xasakeedii maxamedka hafood ka saare taariikhdayna qaldan ma ah guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jineer faysal cali waraabe ayaa isaguna ka hadlay taariikhda marxuum cumar cabdi qaalib isaga oo sheegay in dadka soomaalida guud ahaan uu taariikh weyn ku leeyahay marxuumku ilaah waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala cumar xaaji cumar cabdi qaalib inuu ilaah jannada ka waraabayo waan oge uu ka waraabinaya wuxuu ahaa muumin wanaagsan oo weligii aan wax deelqaafka ku hadal buu ahaa wuxuu ahaa nin gabayaaya af carbeedka iyo af soomaali ku gebi jiray nin xaraka jecel buu ahaa ilaahi subxaana wa tacaala nin bilaa balwad uu ahaa weli qaadka aanka ku waalin afka ma saarin sigaari ma cabi jirin cumar horuu hana qaaday ka yaruu macallin noqday kabacdi wuxuu noqday magaalansaaya nin diblomaata xornimada helay haddana wuxuu noqday nin m b ah oo baarlamaanka lagu doortay haddana wasiir khaariji uu noqday gudoomiyaha xisbiga kale mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa isaguna waxa uu ka hadlay taarikhdii marxuum cumar carti qaalib waxaan joognaa tacsidii ama aaskii marxuum cumar carti qaalib oo ka mida dadka soomaaliyeed dadka ugu taariikhda weyn cumar allaha u naxariistee oo dadkii barbaariyey waxbarashada muddo dheer buu macallin ahaa kadibna diblomaasi buu noqday safiir iyo shaqooyin kaloo diblomaasiyaed uu soo qabtay wasiirulkhaarijiyu noqday rimister buu noqday dadka af soomaaliya ku hadlaana taariikhdiisa oo ay ka wada dheregsan yihiin allaha u naxariistee taariikhda marxuum cumar carte qaalib waxaa isaguna si kooban uga hadlay maxamuud cabdi xaamud oo nayn loo yaqaano islamarkaana ka mid ahaa macallimiintii ugu horreeyey annac cumar carte qaalib allah yarxamu macallin ii ahaa iskuulkana isaga ay qoray xisaabtii tiilada ingiriiska waxaa laygu yidhi waad dheer tahay baa laygu yidhi oo uula laguma qori karo cumar carta ay qoray markii dambena macallin buu ii noqday ilaa sheekh wuxuu ahaa macallin wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo waxbaris wanaagsan waxaa u dheerayd intaa wuxuu ahaa nin jecel nidaamka iyo wanaagga iyo tarbiyadda waxa xun cumar waa ka yaqyaqsiin jiray waa ka yaqyaqsoon jiray howlaha dowladda mooyaane cumar wuxuu ahaa nin soomaaliyeed buu ahaa maxamed cumar carte wiilka curadee allaha u naxariistay marxuum cumar carte qaalib ayaa xabaasha dusheeda uga mahadnaqay guud ahaanba dadka soomaalida ee u soo duceeyey intii aabbihi uu xanuunsanayey iyadoo sidoo kalena uu u mahadnaqay guud ahaanba dadkii ka howlgalay qabanqaabada aaskama aabbihi
waxaan jeclahay inaan ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane musabiixi cabdi iyo guddigii uu saaray ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha ka ahaa iyo acdaadii wasiirada ee ka tirsanaa guddiga waxaan jeclahay inaan dhammaan dadka shacabka reer hargeysa iyo reer somalilan intaba aan u mahadnaqa kasoo qayb galay aaskan kasoo qayb galay isu soo xilqaamay ilaa saaka markii salaadii subax laga soo baxay hiidanka ahaa aad baan ka mahad celinaya aniga aabbahay aabba keliyay muu ahayn laakiin waxaan ahay saaxiib allaha u naxariistee shalay ayuu magaalada hargeysa ku geeriyooday cumar carte qaalib isagoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa aad buu u mahadsan yahay qadar maxamed cakulle